maamulka degmada gasadheere ee gobolka baaya weliba usug werbiyey in howlgalyo ku samey doonaan ah deegaanadii hooseedaan degmada qansax dheere howlgalkaasi oo islaga wada doonaan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ahaan booliska gaarika ee koonfur galbeed iyo ciidamada midooda afrika ee amisom gudoomiye ku-xeenka degmada gasadheere ee gobolka baaya abdulle xasan saniyo iyo weliba is sheegay uljeedka howlgalkaasi intiis iyo sidii al-shabaaba lankubii lahayay deegaanada haddiiyo kukusugiyin degmada qasad dheere maadaama al-shabaab iyo go-doomiyeen degmadaasiya ciidamaho amasom iyo macduubi e oo aragtay oo yaa kasugun iyo ciidamo aragtay oo koonfur galbeede oo dhalanka tababara kubadi oo ciidamo biraadam e yaa kusugun laakiin abaabul e howlgaleed haddu kahor difaacasho dhayka jareen aragtay goobo yaryar oo aragtay ilaa toban iyo shan kilomitir aya diireen aragtay ciidamaho hadda kafilawna ada roog ada aragtay raasaha tamusom ciidama aho aan etoobiya ana roog wallaahi aragtay meelo kale shacabka ku nool oo aragtay katoon aragtay degmada kasugun howlgaladii aragtay howlgali bilaawde aragtay howlgaleen harmar aragtay isa bilaawdeen ala degmooyinka kulli laakiin taasi oonay dhatu aragtay irtifaac yoonay huulo kormeere ilaa aragtay toban iyo shan kilomitir ya meelas kormeere wax suugiyaan tuulo qiyaasi toban shan kilomitr injarta degmada qasadheere iyo maalintii lahadhaafi sidiioo sheegeen maamulka degmada qasadheere ee gobolka baaya intii meelaysay lakagali kookumada ee odayaalka kujeeda tuuladaasiya goobaha aragtay oo roogta aragtay dawladda roogtadeeda anfaylata laakiin aragtay meel oo anjarta aragtay toban kilomitr anjarta yaa habin hora farsa markii la roogiya aragtay bara aadan cabdillaahi aragtay laanla eraaw afartan iyo shan shan jeer al-shabaabka gooridiya aragtay miisaay dima inta kale degmada miyaalka goobo aragtay dawladda haysata xaalada eedaan isku faylata boqolkiiba boqol degmada gasadheere ee gobolka baaya weliba iyo hooseedana in ku badan toddobaatan iyo shan tuula iyadoo taasay jarta degmadan iyo kusugiyin ciidamo shargadiisan iyo haddana ammaansha an hayna kooliska halaayi karo welina ammaansha sugana xarumo ciidamadiiyo kukusugiyin degmadaasiya magaalada artiya mararka bersho weliba iyo ku dhihayna qaraxyo dhibaatooyin shargadiisan oo linjaysidowa shacabka ku nool degmadaasiya wallaahi aragtay goobaya aragtay dawladda xukuumaadka hadda xaaladaasi d c j ah waan dhibaatadana ku teen waan dhibaatadana ma jiraan marmar idinti aragtay ciidanku aragtay tababarkaan ku bana isku jeerti aragtay wiinooy iyo waan aragtay garaxyaan iskukudaan isku jeerti iyo aragtay difaacyaan ciidna adkaay haddii waan dhibaatooyin ma jira dhibaatooyin ma jira aragtay goobo kale oo sugunayn aragtay dadkii kala haysadaan xaaladiyo saasa dinigii dawladda haysato boqolkiiba boqol ada aragtay maasha magaalada qasadheere waqtidii hamiinkii iyo an ku jarna war roonde iyo sameeyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ahaan booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo ciidamada amison dhaqdhaqaaq la-aanta ee ku jarta qansax dheere waqtiyada hamiinkii iyo shiinaas intii al-shabaab iyo hagalan magaaladaasiya sida uu soo warsan radio un xaqiijiye gudoomiye ku-xigeenka degmada qasadheere ee gobolka baaya cabdulle xasan saneye dadkuun arkay dhuumaleeshaa ka galaan dhuumaleeshaa ka galaan وشو أبار أفرسا ما غير أركي دتو مليشة كجلا هي أركي لان كاسو شعب كي أركي من اللي كتباتوه أنت كده أركي حالتي أسكفيرة تتو مليشة دانا حالتي هذه دوكي أركي في أسكو أتد جال عن قادو أنا دو مليشة دانا وتدلا فرلا حالتي أساسا أنت كده أركي إذا أركي فيلة إنك أمانك إذا فيلة بقول كده بقول shanta jid ee hagalow degmada qasadheere ee gobolka baaya iyo weliba go-doomiyey ururka al-shabaaba saasayna weliba ayoo ka dhimaystirin waayana adeegyada bulshada sida xarumaha caafimaadka walbarashada iyo adeegyada kale ee ambaahan shacabka ku nool magaaladaasiya gudoomiye ku-xigeenka ayaa weliba uuse sheegay intii adagta si wallankuga wada lahaayay dhibaatooyinka ku jiraan degmada qansax dheere barshada iyo dhinaga daawooyinka aragtay iyadaa kuliyada degmada aragtay ambaahan iyo dawla ambaahan wa laakiin goobada una qarrublan xaaladda iyada aan isku faylato dadka aan dhibaatooyin yar yar dadka masaakiinta arkay oo dhibaatooyin yar ayna isku hayto waa jiraan aduna qobta afuul laakiin arkay dhibaatooyin koor aan war arkay suu gobodan gaasne sidee isku kunooli laakiin arkay gooban haysanaan hadii dad galid iyo hanin arkay damboykiyo dhuumalayska taka galaana male xaaladda saasan faylato laakiin dhibaatooyin yar yar shidku gabatida ciidamada kusugan degmada qasadheere ee gobolka baaya intiyo la wareegeen waana ku biyan ururka al-shabaab iyo degmadaasay injarna waliyo ku qawadeen dhiniga ammaanka